bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bn اlأshcaث الsijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu التakhasuri wاlإqcاء hada maxaluhu baabu bayaani xukmi التakhasuri haadaakani baabu bayaani xukmi الtakhasuri keliya qabsiga xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay waaliqcaa'i iyo iqcaaga iqcaa laba nooc inuu ahaayen hore usoo sheegnay nooc wuxuu ahaayey mid waa tii sunno uu yidhi ibnu cabbaas oo qofka inuu labada cirbood ku fadhiisto jilbahana dhulka ay u yaallaan labadiisa cirbood korkooda uu ku fadhiisto aljalsa bayna sajdataynna uu sidaas u fadhiisto mina sunna ayuu ka mid ahaa iqcaaga kalena waxaa weeyaan midka la reebay ee manhiga ah waa qofku inuu salka dhulka dhigto jilbahana kor u qaado ayb kaasuu ahaa hadda marka tarjamada baabu الtakhasuri waaliqcaa buu ku dhigay laakiin wax iqcaaga xuguna ma uu sheegayo wax xugun ah oo iqcaaga ku soo arooray oo baabka uu ku tilmaamayo ma lahan oo baabka wuxuu kaga hadlaa keliya takhasurka ayb marka inay min tasarufi nusaaq ay tahay iyo in wax kaasi ka yihiin kolley wax tarjamo tarjamadii iqcaagii waa ku jiraa laakiin wax xugunkeeda ah xadiid ku saabsan ma uunan soo qaadin ayb atakhasurna waxaa weeyaan keliya qabsiga qofku inuu labada keliyood gacmaha ku qabsado salaadda dhexdeeda ayb taasuu marka halkan kaga warramaya qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثnا hناad qال xadثnا hناad بن الsrي عن wkiiعi hناad بن الsrي huوa أbو الsrي الكوفي عن وكيiع yب وكيiع بن الجراح الرؤاaسي عن سعيiد بن زiياaد yب سعيiد بن زiياaد بن سبيح صاaحب الكماaل saasuu yidhi صاaحب الكماaل بمعنaa waxaa weeyaan أslka cabdالغني بن عaبدالواaحد المqdسي yب kitaabka تهdيب الكماaلka أslkiisii horo kitaaب الكماaل cabdilhaniy ibn cabdilwaaxid almaqdisi saaxib alcumda yaa asalka iskale kamaalka isaga wuxuu yidhi saciid ibnu ziyaad ibni subayx sidaasuu yidhi laakiin waxaa weeyaan wahuwa shaybaani saciid ibnu ziyaad ashaybaani weeyaan can ziyaad ibni subayx ayb ee saciid ibnu ziyaad ibni subayx ma aha isagu saan ah an saciid ibni can saciid ibni ziyaadin can ziyaad ibni subayx ziyaad bnu subayxan ibn abi xaatim wuxuu sheegay bifatxi saad ayuu dabdiyey isaga sabiix ayuu yidhi wayuqaalu subayxna waa la yidhaahdaa wahuwa xanafiyu makiyu hiqaة akhraja lahu abu daawuud wالnasaa'iyu marka saciid ibni ziyaad can ziyaad ibni subayx waay isma dhalin iyaguna laba qofoo isdhalay ma aha laakiin saaxibu اlkamaal cabdulhani bn cabdilwaaxid saciid ibnu ziyaad ibnu subayxuu ka dhigaa marka can ziyaad ibni subayx haddii la yidha aabbihiisaa la moodayaa sidaas ma aha marka alxanafi qaala wuxuu yidhi sallaytu ilaa janbi bni cumar ibni cumar dhinaciisaan ku tukaday fawadactu yadaya labadeedii gacmoodaan saaray oon yeelay calaa khaasirataya labadeeda keliyood labadeedii gacmood ayaan labada keli labada yacni meeshan yacni keliyaha agtooda ayaan saaray falamaa sallaa markii uu tukaday qaala wuxuu yidhi ibnu cumar haadaa midkani assalbu weeyaan waa qof geed lagu taagay oo kale geed isku xiriddii ayb qofkan waa la salbiyey marka la leeyahay ama salbigu waxaa weeyaan qofka labadiisa gacmood marka inta la kala taago oo mid walbana geed lagu xiro haadaa huwa salbu gacantaadan midigta haddii la taago geed lagu xiro tanna bidixdaa geed saal loogu xiro oo sidaasoo kale lagu xiro salbi baa qofka lagu sameeyaa la leeyahay marka wuxuu leeyahay haada salbu fi salaa haadaa midkaani assalbu weeyaan qof gacmihii sidaa looga xirayoo kale gacmo xirki oo kale waay fi salaati salaada dhexdeeda wa kaana rasuulullahi sal ll slam rasuulkana yanhaa canhu ay can salbi yacnii qofku markuu salaada dukanayo inuu sidaas ahaado oo salbiga nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeeda xadiidku marka wuxuu tusayaa in la reebay qofku inuu keliyaha qabsado salaada dhexdeeda mar haddii keliya qabsigii lagu fasiray salbi salbigiina uu nebiga reebay marka wixii nebigu ou reebay salbigii nebigu ou reebay waaba tanba qofkii oo keliyaha markaasaa u qabsado macnaha marka loo reebay culammada dhowr waxyaabood ay ku sheegaan tashabuhulyahuud weeyaan waa la dhahaa atashabuhu bishayaan waaye shayaan qof isku shabahayo wa qiila waxaa layidhi raaxatu ahli naar ahlu naarka raaxadooda waaye wa qiila waxaa layidhi ficlu lmutakabiriin waalmukhtaaliin dadka kibirka badan ficilkooda waa in lagu daydana ma aha ayb waxaa culammada qaar ay yidhaahdeen waa shakli ama qaab u eg qof musiibaysan qaabkiisoo kale qofka markuu wareersan yahayo oo musiibaysan yahay oo kale ayuu halkaas qabsadaan ayb saasay dhahayaan qaar ayb waxyaabahaas aduu marka waxaa un ugu badan oo ma loo badan yahay inay ama tashabuh bishayaan ay tahay ama tashabuh bilyahuud sidaa darteed marka in loo reebay ayb marka xadiidka wuxuu tilmaamayaa keliya qabsigu inuu salaada dhexdeeda yani ku yahay mamnuuc nebiguna uu ku reebi jiray baabkuna tarjamadiisu saas waa atakhasur ayb wou ilaaqay marka khaarija salaadna waa ma fiicno ayb hadduu sameeyo salaaddii marka maku buraysaa salaaddii maku buraysa laakiin qofkan qalad buu sameeyey oo waxaa weeyan tasixu salaatuhu maca alisaa'ati maxaa yeeley nahyigaani calaaqa lama leh salaadda shuruuddeedii arkaanteedii mar haddaanu salaaddii shuruuddeedii arkaanteedii nahyigan unan calaaqa la lahayn de markaa mma noqonayo wax salaadda ay ku buraysa ma ahaanayo baabulbukaa'i fi salaati baabu bayaani xukmi albukaa'i ooyinta xukunkeeda caddaynteedii buu u baab yahay fi salaati salaadda dhexdeeda lagu ooyo qofkii inuu salaaddii dhexdeeda ku ooyo ayb xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ooyintu marka laba xaaladood bay yeelan kartaayo midaan codba la soconin takallufna aan ku jirin oo qofkii intou cabsadayoo qur-aankii ama ku ta'asuray ama cadamadii ilaahay iyo weynaantiisu intuu xusuustay markaa indhihiis inay iska ilmeeyaan taas war male eedan inay wanaagsan tahay salaadda dhexdeeda waxna aynan u dhibaynin shaki male eedan midda culummadu ay ka hadlayaan waxay tahay ooyinta codka ou la socdo ama qofka takalluf oo ku jira nooc takallufoo hinraag iyo oo kale middale maku jabaysaa salaadda mase maku jabayso xukunkeeduse maxay tahay haddaanu qofka isku kallifin oo ooyintii intay ka badatay marka sawd ou soo raacayo wax baasa ma laha maxaa yeele xadiidku wuxuu keeni doonaa in nebiga uu ooyi jiray salaadda dhexdeeda uu ku ooyi jiray mararka qaarna cod laga maqli jiray sida dheri karkaraayoo kale in laga maqli jiray imaamuulbukhaari isaga wuxuu keenay cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu oo salaadda subax dadka tujinayo innamaa ashkuu bahii wa xusnii ila allah aayaddaasuu akhrinaya marka wuxuu yidhi gadaal saxaabiga wuxuu yidhi anoo gadaal safka dambe joogo asmacu nashiija cumar yacnii cumar hinraaggiisaan maqlaayay ooyin marka yacnii hinraag oo la socdo ayaan ka maqlaayay ayb aahaartaasaa marka ayuu keenayaa marka alimaamu albukhaari waana sidaa qaar culammada ka mida iyagu waxay dhahayaan haddii codadkaas ay xuruuf kalaam oo ka daahiro ama xuruuf salaadda waa jebinaysaa maxaa yaele kalaamka salaadda looma ogola ayb ayb laakiin iyada laftirkeedaaba waay iyada laftirkeeda takalluf aba qof ooynayo cod samaynayo hadda haddii la yidhahdo xuruuf ha laga raadiyo bal xuruufta uu ku hadlay hala qora haddii la yidhaahdo iyada laftirkeeda takalluf kala ahba marka ha un daabit fiican u noqon karo biduuni takalluf qofka hadduu cabsi darteed u ooynaayo ama cod ha kaga yimaado ama ilin shub maysa iska ahaato salaadda xukun noqon mayso xadiidkana marka xadiidkeedana wuu keenaya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllah xadaana cabduraxmaan bni muxamed bni salaam waa bitashdiid laam salaam wahuwa albaqdaadiyu atarasuusiyu abulqaasim laa ba'sa bihi akhraja lahu abu daawuud wاnasaa'iyu asalkiisii baqdaadi u ahaa markii dambe darasuus darasuus marka waa baldatun fii suuriya ka mid tahay qaala akhbaranaa yaziid yacni bna haaruun yaziid ibnu haaruun alwaasiti abu khaalid iqaة akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita qaal ahbaranaa xamaadu yacni bna salma xamaad bnu salmata albasri akhraja lahu اlbukhaariyu tacliiqa wa muslimu wa alarbaca can haabitin haabit اlbunaani haabit اlbunaani dadka ka wariyo ahbatu man rawaa canhu xamaad bnu salma xamaad bnu salma waxaa weeyaan qawiyun fii haabit oo hadday asxaabu haabit iskhilaafaan xamaad bnu salma la hormarina riwaayadiisa can muarifin muarif bni cabdillahi bni shakiir can abiihi cabdillahi bni shakiir qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslm marka cabdillahi bni shakiir saxaabi weeyaan akhraja xadiidahu muslimu wa asxaabu sunan اlarbaca bukhaari kama wariye qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula اllahi in arkay salى اllahu alayh ali wasalam yusallii isagoo tukanayo wa fii sadrihi wاlxaal fii sadrihi laabtiisa dhexdeedana asiizun uu yahay cod ka asiizi raxaa shiidka codkiisa oo kale nusakhda qaarna asiizun ayaa wa fii sadrihi laabtiisa dhexdeeda waxaa ahaa asiizun cod sawt ka asiizi اlmirjali dheriga taqaayo ama karkaraayo sawtkiisoo kale ayuu lahaa labada nusakh araxaana way qorayaan arraxaa marka haddii la yidhaha waa shiidka baalka wax lagu shiito oo kasha iyo iyo yacnii shiidka dhagaxa ah oo kolka marka wax la shiidayo cod baa ka yeelaya codkaasoo kale ayuu lahaa ayb min albukaa'i min ajli اlbukaa'i ooyin darteed sala اllahu alayh ali wasalam ooyin daraaddeedu saa ayaa loogaga maqlaayay marka xadiidka waxuu daliilu yahay ooyintu inayna salaada burinaynin ama laba xaraf ha ka daahirto ama ka badan ba ha ka daahiraan baabu karaahiyati اlwaswasati wa xadiidi الnafsi fi الsalaati ay hada kani baabu bayaani karaahiyati اlwaswasati waswasada waswaaska yani hadda waswasada wuxuu ka wadaa yani qofka isla sheekaysiga qalbiga iskala sheekaysto yacnii qalbi iskala sheekaysadka karaahada ku soo aroorta caddayntiisiibuu u baab yahay wa xadiidi الnafsi waa ayanii waa cadfu tafsiir wa xadiidi الnafsi iyo naftii sheekaynteeda isla sheekaynteeda fii salaati salaadda dhexdeeda qofka uu iskula sheekaysto nafsadiisa dhexdeeda uu iskula sheekaysto karaahada la nacay caddaynteediibuu u baab yahay baabkan qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni xambal qال أخبرنا cبdالملك بن mri cبdالملك بن cمr أbو cاamir الcaqدي ninkan marka marar badan marna soo kunya buu ku yimaada oo wuxuu leeyahay abu dawud qaala xadaanaa fulan wuxuu yidhahdaa xadaanaa fulan qaala أخbaranaa أbu caamir bis marna wuxuu leeyahay qaala أخbaranaa cabdالملك بن cmri waa hadda sida noo taalo hal nin leh walidaalika marka cilmu الxadiidka asmaa'da iyo kunyooyinka in la barto waata marka aada loogu dadaalo oo yacni alasmaa walkunaa dadka kunyada leh magacooda inaad taqaanin dadka magacyada leh kunyadooda inaad taqaanin maxaa yeelay haddii kale qof ayaad laba qof moodaysaa faa'iidada laga helaayana waxay tahay inaan hal qof laba qof aan loo malaynin oo hadaad meel abuu caamir ku aragta meelna cabdilmelik ibnu camrin ku aragta labaad u malaynaya qofkaan aqoonin waana hal nin oo marna kunyadiisa lagu sheegayo marna magaciisa lagu xusaayo ninkan marka abu caamir alcaqadi ayaa la yidhaahdaa huwa iqat min ataasic si fiican u xusuusta qaala akhbaranaa hishaamu yacni bna sacdin hishaam bnu sacd abu cabaad almadani saduuqun lahu awhaam warumiya biاtashayuc can zayd bni aslam huwa mowla cumar radia allaahu canhu waa taabiciintuu ka mid ahaa akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita ayb imaam maalik ninkuu ka qaatay waayo tafsiir can caطaaءi bni yasaar can zayd bni khaalidin اljuhaniy ana الnabiya sal ll slam qaal man tawada'a qofkii weyse qaata faaxsana wanaa hagaajiyo wadu'ahu weysadiisa uma sallaa ragcatayni laba ragca tukado laa yashuu ounan markaa yacnii dhoohanaanaynin fiihimaa labadaa ragca dhexdooda mid maqan uusan ahayn laa yashuu ounan maqnaanaynin qalbi ahaan aanu u maqnaanaynin fiihimaa labada ragca dhexdooda qufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormar ayaa loo dhaafaa ee qofku haddii marka uu iska sheekaysto nafsadiisa uu la sheekaysanayo ama quluubtiisu ay wax ka guuxayaan de waa maqan yahay qofkaas qof maqan wa halkan marka laa yashuudaa iyo xukunkii marka taasuu iyo tarjamada iskeenayso laa yashuu ounan maqnaanayninoo ruux maqanoo dhowhan aanu ahaanaynin fiihimaa labada ragca dhexdooda ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min denbihi xadiidku waa xadiid xasana qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa zayd bnu اlxubaab zayd bnu اlxubaab huwa abulxusayn alcukli wahuwa saduuqun yuqdi fii xadiidi hawriyi laakiin hadda hawri maba ka warinayo qaala akhbaranaa mucaawiyaة bnu صaalix mucaawiyaة bnu صaalix bn xudayr saduuqun lahu awhaam can rabiicata bni yaziid rabiicatu bnu yaziid abuu shucayb aliyaadi ayaa leedahay الdimashqi iqaة caabid can abi idriis alkhawlaaniy abu idriis alkhawlaani magaciisa waxaa la yidhahdaa caa'idullaahi ibnu camrin caa'idullah ibnu camr ayaa la yidhahda taabici jaliiloo weyn can jubayr bni nufayrin اlxadramiy can cuqbata bni caamirin اljuhaniy ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi maa min axadin axad ma jiro yatawada'u weyse qaadanaayo fayuxsinu lwuduu'a weysada hagaajinaayo wayusallii ragcatayni laba ragca tukanaayo yuqbilu biqalbihi qalbigiisa uu ku soo jeedinaayo oo wejhihi iyo wejigiisa uu la soo jeesanayo yuqbilu biqalbihi qalbigiisa uu kula soo jeesanayo iyo wawajhi wejigiisa calayhimaa labadaa ragca korkooda ilaa hadduu jiro wajabat lahu ljannatu janna u waajibta qofkaas jannadiibaa u waajibtay xadiidkan marka muslim baa warinaya waa xadiidkii marka cumar iyo cuqbatu bnu caamir aljuhani iyo cumar ayaa geela kala tookaysa jiray oo midna maalinuu raaci jiray labadooda midkood ka kalena nebigu dhegaysa jiray ka kalena yacnii maalinta dambeu raacayaa midka kale nebiga ag fadhiisanaya oo yacnii nooba iyo kala tookays ayay ku jiri jireen marka cuqbatu bnu caamir xadiidkan marka isagoo ceshihii oo kale markuu geeli keenay ayaa nebigii wacdinayay intuu maqlay buu xadiidkan maqlay markaasu aad uga yaabay yacni fadliga ku jira iyo cumar marka waat wuxuu yidhi middii ka horraysaa ka sii khayr badnayduu yidhi marka nacam ayb xadiidkan marka kaas waaye marka kan nacam ayb oo cuqbatu bnu caamir uu soo gaaray xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa wuxuu ka maxalushaahidka waxaa weeyaan yuqbilu biqalbihi wa wajhihi yanii nin intuu weyse qaato laba ragco yacnii weysada hagaajiyo laba ragcana uu tukado isagoo qalbigiisa iyo wejigiisa la soo aadaya labada ragco macnaa aan waswaas iyo sheeko iyo xadiid iyo aan gelaynin sheekaduna marka hadda waa caam mid yacnii ha noqoto hadday doonto mid cilmi ah iyo mid aan cilmi ahayn labadaba xataa mas'ale fiqiyada isay dul fakerto salaadda dhexdeeda ajarkan waxbay u dhibaysaa macna ayb iqbaal cala allahi unbaa la rabaa markaas laakiin bani aadamku waa iska dhici kartaa inuu wax uu ku fekero balgadaalu ka keeni doonaa baabulcamali fi salaah iyo bal nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo salaaddii ku jiro ayaa waxaa ku soo dhacay gobol yaroo dahabo uu uga soo tegey guriga nacam laakiin markiiba degdegey markuu salaadda ka baxay nebiga dahabkii soo qaybiyey cumar waa tii uu dhihi jiray innii la ujahizu jeyshii fi salaah ciidankaygan waxaan ku kala ratibaayo salaadda dhexdeeda marka macnuhu waxaa weeyaan de xadiidkaaba kale ah xadiidku haddii uu yani ihtimaam diini iyo ihtimaam yacnii xagga diinta iyo qofkan uu ku fakerayo kollaba bani aadamku feker kama dhammaa karo boqolkiiba boqole laakiin taas un waxay ka fiican tahay de qofka adduunya uu ka fekera nacam oo salaadda markuu galaba aan is ogeyn ilaa markuu ka baxo uun isxasuusanayo ayb ajarkan buu marka leeya yuqbilu biqalbihi wa wajhihi qalbigiisa la soo jeesanaa iyo wejhi wejigiisa calayhimaa labada ragco korkooda ilaa haddii uu jiro wajabad lahu ljanna janna u waajibtay waxaa laga qaadanayaa marka weysada kadib laba ragca in la tukado labadaa ragca in la tukanayo marka iyadu say doonto adiga kuu waafaqdo daa intaad soo weyse qaadato labadii ragcoo duhurka ka horraysayba aad iskaga tukato afarta ragcoo duhur ka horraysa laba ka mida aad uga dhigato bacd alwuduu'na waa kuu noqonaysaa yani labadan ragcoo weysada ka dambaysana waa kuu noqonaysaa taadiina waa kuu noqonaysa salaad iyadoo hadda weyse qaad ka dambayso mucayana ma jirto iyada waxaa lagaa rabaa un inaad tukatid haddaad weyse qaadataba ama sunno ka dhigtayaa haddaad markaa weyse qaadato salaaddii hore laga aqimo oo adoon farfadhiisanin salaaddii faradka aad gasho waa tukatay bacda alwuduu ajrigan waa helay laftirkiisabaabu اlfatxi cala alimaami fi اsalaa baabu bayaani xukmi اlfatxi furfurid cala alimaami imaamka korkiisa loo furfuro xukunka ku soo aroora caddayntiisiiba u baab yahay fi salaati salaadda dhexdeeda loogu furfuro fatxiga iyo furfuridda waa laba nooc marna waxaa weeyaan dee intuu salaaddii dhexdeeda ku sahwiyo in markaa la baraarujiyo subxaana allah iyo layraa iyadoo laftirkeeda nooc fatxi ah waa ayb waxaa kaloo fatxigu uu noqon karaa midda hadda uu muraadka baabka uu caqidayna taas waaye qiraa'ada intay ku cuslaato ama uu gafo oo kale imaamkii qur-aankii loo toosiyo ayb furidda marka waa u toosin waa imaamkii in loo toosiyo salaadda yacnii in loo toosiyo qiraa'ada xukunkeeduna waa inay bannaan tahay labada xadiidoo soo socotou keeni doonaa baabka kan ka dambeeyana wuxuu keenayaa xadiid laga fahmaayo inaynan bannaanayn laakiin waa daciif xadiidkaas oo arki doonaa xukunka marka mas'aladan waa inuu bannaan yahay xadiidtaanaana u daliila uu keeni doono wacalaa daalika ayaa cuhmaan iyo cali iyo ibnu cumar iyo ay ku tageen waana madhabka cadaa ibn abi rabax iyo ibnu siriin iyo imaam maalik iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo ay ku tageen ahlu xadiid ayb inay bannaan tahay daa'ifo culummada ka mida iyadu waxay yidhaahdeen waa karaaha in loo furfuro maba ahama waxaa ka mida ibnu mascuud waxaa ka mida shacabi caamir ibnu shuraaxiil waxaa ka mida abu xaniife ayaa ka mida waxaana sidoo kale sufyaanu thawri iyo madhabkaasuu qabaa moxamed ibnu xasan shaybaani isagu wuxuu sheegay imaamku haddii uu gafo oo iska dareemo inuu yacni qiraa'adii wadi waayo ama uu gafaayo ha iska rukuuco yidhi waxba yaan wax sugsugin waa inuu rukuuco ama suurad kale uu qaato ta ha ka baxo suurad kale ha qaato yidhi abu xaniifa isagu saasoo kale isaguna qabaa iyagu marka waxay leeyihiin waa kalaam imaamkii ay qiraa'adii gafeed aad u toosiso waa hadashay waa bimahaabati اlkalaam fi salaati waa kalaam salaaddii dhexdeeda a ku samaysa laakiin madhabkaas waxaa weyan madhab laga xoog badan yahayo axaadiidta marka la fiiriyo iyo saxaabadii waaweyneed ee laba khulafaa uraashidiin ka mida saasay qabeen ayb cali baa waxaa laga wariyaa isagu inuu madhabka karaahada inuu qabay laakiin saxiix ma aha kama ansaxin ibnulmundir awsadka saasuu ku leeyahy juska afaraad xukunka marka fatxigu isaga marka waa kaasa waa inay bannaan tahay axaadiidtan uuna keenayaan ayb hadal hadda ma ahan salaadda maxaa yeelay salaaddii waxaa la yidhi qur-aan iyo dikri in lagu hadlaa yani hadal kama ahan ajnebi ah oo salaaddii in ilaahay lagu xuso oo lagu akriyo yacni qur-aan iyaa loogu talagalay yidhi waxa aad akhrinaysana waa qur-aan adiga madaa iska sheekeyni subxaan allaahidase maxay uga duwan tahay qofka lagu toosinayo qaal xadaثna mxamed bn اlcalاء huwa abu kurayb wsulayman bn cabdالرaحman الdimashqiyu qaala ahbarana marwan bnu mucaawiya wahuwa marwan bnu mucaawiyaة alfazari can yaxya alkaahiliy yaxya bnu kahiir alkaahili layin اlxadiiث can اlmiswar bni yaziid almaliki ana rasuula اllahi sal اه slama nebigu saasuu yidhi marka qaala yaxyaa yaxya marka waxuu yidhi warubamaa qaala inuu yidhi baa la arkaa qaaladan marka faacilkeeda yaa waay ay qaala arajulu macnaha waxaa weeyaan warubamaa qaala inuu yidhi baa la arkaa miswar qaaladan faacilkeeda waa miswar warubamaa qaala almiswar miswar inuu yidhi baa laga yaabaa mararka qaar inuu yidhi shahidtu rasuula اllahi sal ll slam yaqra'u fi salaati kada kada shahidtu rasuulallahi rasuulkaan xaadiray yaqra'u fi salaati isagoo salaadda dhexdeeda ku akhrinayo fataraka wuxuu ka tegey shay-an wax lam yaqra'hu aanu akhrinin faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow taragta aayata kadaa wakadaa oo marka salaadda laga baxay aayaddii heblaaya heblaayad ka tagtay faqaala rasuululah sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi hallaa adkartaniiha oo ma isoo xusuusisi buu yidhi nusakda qaarna dakartaniiha bay qoreen maxaa iisoo xusuusin weysay de in loo toosin karaa laga qaadanaya marka salaadda dhexdeedaba in loo toosin karo yaa laga qaadanaya inuu nebiga wax iloobaayey waa laga qaadanaya waxaa kaloo sidoo kale laga qaadanayaa marka ayb ninkan marka isagu wuxuu iskaga daayey sida riwaayada dambe ay tilmaamayso waxaan u malaynayu yidhi in la nasakhay maxaa yeele ilaa qur-aankii weli waa soo degaa qaar baa la nasakhaayey qaar cusubaa soo degaayeen marka ma degdegin isagu wuxuu is yidhi war nebigu amauu kas uga tegayoo la nasakhayba aayaddii nacam waa ka joogi marka saasuu isaga marka uga joogi meeshaan marka qaala yaxyaa uu leeyahay ishkaalaa ku jira maxaa yeelay miswar ibnu yaziid hal nin unbaa xadiidka ka warinaya awalba waana yaxyalkaahiligaasuu ahaa marka ma ogtahay xadiidka waxaa labadiisa lafdi la kala sheega hadday laba nin warinayaan laakiin hadda waxa warinaya kollaba yacni moxamed ibnualcalaa riwaayadiisa iyo middan sulaymaan ibnu cabdiraxmaan waa isleeyihiin siday u socdaan yaxya alkaahili can ilmiswar waay ee isaga marka hadday moxamed ibnualcalaa iyo sulaymaan ay ku kala duwanaayeen lafdigaanna waxay ahayd inuu yidhaahdo qaala moxamed ibnualcalaa kada wakada wa qaala sulaymaanna saanuu yidhi inuu dhaho oo labadooda u kala gediyo hadday labadooda kala gedinayeen mogtahay laakiin hadda labadiina ma sheegin oo wuxuu yidhi qaala yaxyaa ee yaxyaa isaga unbaa miswarkan ka warinaya marka see marka iyado ishkaal noocaas oo kalea jira laakiin isagu hadda wuxuu labadan u kala sheegay waxaa dhici karta inuu laba jeer kala maqlay baaba laga yaabaa marka oo taaratan marna uu maqlay isagoo dhahay anna rasuula allahi sal ll ly slam marna uu leeyahay shahidtu rasuula allahi labadan meelna laba macnaa laga kala faa'iidaysanaa ayb oo hadduu yidhaahdo anna rasuulallaahi rasuulkaasaa isaa ay ku dhacday inuu isagu joogin baa dhici karto looga sheekeeyo saxaabi kale uga warramaa dhici karto laakiin midda dambe shahidtu rasuulallaahi markuu leeyahay isagii baaba ku jiray meesha oo toos u maqlaaye waxaa laga faa'iidaysanaa marka inuu saxaabi yahay ninkaan faa'iidadaasaa ku jirta saaxibu badililmajhuud sidaasuu dhahayaa ile ninkan marka saxaabigan almiswar ibnu yaziid almaliki nin caan hadda suxbo ku ah ma aha riwaayadii hore anna rasuulallaahi ma laga fahmaayo inuu saxaabi yahay maal waxaa dhici karta in looga soo wariyeyba oo meesha yacni marka anna iyo can iyo ile waxay ahayd waa isku waxay ahayde isku dhadhowaayeen laakiin markuu shahidtu rasuulallaahi uu yidhaahday saxaabinimadiisaa ku sugnaanayso jumladan faa'iidadaasaa ku jirta saaxibu badilmajhuud isaga saasuu yidhi shahidtu rasuulallahi sal ll ly slam nebigaan xaadira yaqra'u fi salaati isagoo salaadda dhexdeeda ku akhrinayo fa taraka shay-an buu ka tegey lam yaqra'hu shaygaasoo lam yaqra'hu aanu akhrinin faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah taragta aayata kada wakada aayadda iblaahi blaayaad ka tagtay aayaddaa iyo aayaddaa faqaala rasuulu lah sal l slam nebigu wuxuu yidhi hallaa adkartaniiha oo maa yaxasuusisid ama dakartaniiha maxaa i xasuusin weyse marka in la furfuri karo oo qofkii loo sheegi karo imaamka ayb inuu diido maaha isaguna nacam ayb qur-aankii marka hadduu nebigu leeyaha la ii furfuro da imaam hadda joogo inuu ka xanaaqa ma aha imaamyada qaara ka xanaaqayo hadii la toosiyo qaala sulaymaanu fii xadiiihi wuxuu ku yidhi sulaymaan tan iyadu marka waa ishkaal ma leh maxaa yeelay riwaayadii sulaymaan bnu cabdiraxmaan iyo moxamed ibnu alcalaa farqiga u dhaxeeyo uu hadda tan uu kugu sheegaa tan iyadu ishkaal ma leh laakiin middii horaa ishkaalka uu ku jiray qaala sulaymaanu fii xadiiihi wuxuu ku yidhi qaala ay rajulu ninkii baa wuxuu yidhi ku jawaabay kuntu waxaan ahaa uraahaa in la imalagelinaayo oo aan u malaynaayo nusikhad in la nasakhay aayad in la nasakhaan malaynaayey sulaymaanaa ku daray intan laakiin riwaayat moxamed ibn calaa kuma sheegin isaga wa qaala sulaymaan wuxuu yidhi sulaymaan qaala ahbaranaa yaxya bnu kaiirin اlasadiyu qaala xadaanii اlmiswar bnu yaziid alasadiyu اlmaalikiyu ee meeshii hore can ilmiswar ay ahayd moogtahay riwaayadan dambe marka waxay faa'iideynay taxdiid xadaanii sulaymaan xadaanii buu yidhi moxamed ibnu اlcalaana can ilmiswar buu ka keenay yacni can yaxya alkaahili can ilmiswar marka waxaad moodaa markii hore wuxuu soo kaxeeyey dariiqu moxamed ibn alcalaa gadaal dambe marka waxay ku kala duwanaayeenoo halkan ku sheegay qaala xadaanaa yaziid bnu moxamed addimashqiyu nusakha qaar meeshaan xadiidkan hadda bilaabanaya nusakha abu daa'uudka qaar waxay ka dhigeen way isdhexgeliyeen xadiidkii hore ayay ku dhex dareen oo markuu intii hore xadiidkii hore dhammaadaybu haddana xadaanaa yaziid unbay dabageliyeen ayb raqamna uma aysan yeelin saas marka ma fiicnoo xadiidkan xadiid hor le waaye raqam gaarana waa leeyahay ayb qolo marka uusan raqam u siinin miya ma jiraan wax uusan raqam u siinin wax lambar uus u siinayn ma jiraan wax raqam adima ku siinayo sooma raqam in la siiyo waa tarqiim inta in lagu dhigo maxaa yeele xadiid hor le waaye yaziid ibnu moxamed addimashqi waa min shuyuukhi abi daawuud xadiid hor le waa marka xadiidkan oo kii hore marka ay isleeyihiin laakiin nusakhan iyaga isku daba taxaayo waxay ka dhigayaan marka xadiid bay xadiid kale dhex gelinayaan kii hore raqamkiisa ayna siinayaan marka saas ma aha saa ma ah marka raqam in lagu dhigay munaasabatan qaala xadaanaa yaziid ibnu moxamed adimashqiyu qaalana abu daawuud ah iskale qaala akhbaranaa hishaam ibnu ismaaciil يزيد بن محمد الدمشقي القرشي هو صدوق قال أخبرنا هشام بن إسماعيل هشام بن إسماعيل بن يحيى العطار ثقة فقيه عابد قال أخبرنا محمد بن شعيب هو ابن شابور محمد بن شعيب بن شابور صدوق صحيح الكتاب قال أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زبر عبد الله بن العلاء بن زبر الدمشقي نعم هو ثقة عن سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر المدني أحد الفقهاء السبعة على قول فقهاء السبعة marka lix waa isku raacsan yihiin midna khilaafaa ku jira saddex nin baa lagu kala sheegaa saalim marka ka khilaafka kuwa midka khilaafka ku jiro ka mid yahay qowl marka la fiiriya marka huwa min alfuqahaaءi sabca fuqahaau sabca haddaad maqashaanna waa toddoba faqiih oo xilligii marka taabiciinta noolaa madiinayna wada joogeen markaa kutubaha axkaamta fiqiga waad ku arkaysaa wadahaba fulaan wafulaan wafulaan wاlfuqahaau الsabca wاla'maة اlarbaca haddii lu a'ima alarbaca yaa mashhuur ku noqday hadda afarta imaamoo taqaanaan alfuqahaau sabcana raggaasaa mashhuur ku noqdeen saciid ibn اlmusayab iyo yani qaasim ibn maxamed ibn abi bakar iyo waa badan yihiin can salim bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cumar ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga sallaa salaatan buu tukaday faqara'a fiiha wuu ku akhriyey faqara'a wuu ku akhriyey fiiha salaada dhexdeeda ay qur'aanan buu ku akhriyey falubisa calayhi waa laga dheehgeliyey qur'aankii baa iskaga dhex dardarmay oo marka qaar qofka isagoo yaqaan baa aayaddii ay waa qabsanaysaa falubisa calayhi aayado kalea laga dhexgeliyey aayaddii falama insarafa markuu gadoomay oo salaaddii ka baxay qaala liubayin ubaybu wuxuu ku yidhi asallayta macanaa ma nala tukatay qaala ubay bnu kacab wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi famaa manacaka maxaa kuu diiday marka yacnii maxaa kaa celiyay an taftaxa calaya inaad ii furfurto inaad ii furto meesha iga xidhantay aad ii sheegtay maxaa kaa manciyey nebigii ilaahay hadduu saa dhahayo marka nin hadda macallin iska ah yacnii imaam ah inuu waxaas diida ma ahan ayb imaam yacni a'immada qaar ama macallimiinta qaar waa ka dhimanayaan yacni wax laga toosiyo dhib male qofku inuu yacni ku dadaalo yacni inuu qur-aanka si fiican u hayo unba looba toosin way fiican tahay laakiin haddana hadday dhacdo qofku waa bani aadam nebiga uu ku soo degayay baa qur-aanka uka oo iska qabsana isagii marka wuxuu dalbaa in loo toosiyey rasuulka calayh salatu salaam adigiina waxaad leedahay marka waa ka xanaaqaysaan allah mustacaan ma fiicna marka taas inaad qofku waxaa weeyaan min baabi tacaawun cala albiri waataqwa inuu wax kale u arka maaha ceebna maaha qofku hadduu qiraa'adii yacnii haddii layska kale dhex geliyo nebigii baa laga kale dhexgeliyey wax dhibaataa male hadda cilmi xumana ma ahan qur-aan xumana ma aha waa inay marka bannaan tahay walidaalika marka dadka qur-aanka yaqaan ama salaada toosin karoo fiqiga garanaayo inay marka safka hore ay liyelinii minkum ululaxlaami waannuhaa macnahaasay leedahay ayb iyo xadiidka waxaa ku sugan fadliga ubay ibnu kacab nebiga agtiisa oo ka lahaa oo qur-aankii nin aad u yaqaan inuu ahaa buu garanayo marka manala tukatay haa maxaa ii toosi weyse maxaa kuu diiday inaad ii sheegto nam baabu nahyi can talqiini baabu bayaaninahyi nahyigii caddayntiisiiba u baabyahay layska reebay can italqiini in laysu sheego qiraa'ada talqiin bimacna alfatxi waay waa baabkii hadda aan soo marnay cagsigiisa waay iska reebidda layska reebay can italqiin talqiinku marka imaamka in loo sheego hadduu gafo qiraa'adii waay ayb baabkan marka xadiid buu keenaya xadiidka ku soo aroorana dacfi baa ku jira ayb qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu najda وهو الحوطي وهو ثقة قال xadaثna محamed بن يوسف الفiryaabiyu محamed بن يوسف الفiryaabi والفaryaabi labada waa loo dabطiya ثiqة faaضل yuqaalu أkhطأ fي شhayءi min xadiiثi سufyaan سufyaan xadiidkiisiibuu qaar wax yar buu ku jajafay wahuwa muqadamu fiihi maca dalika cindahum calى cabdiلرaزaaq walidalika yani cabdiلraزaaq isagaa laga hormarayaa عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق هو السبيعي عن أبي إسحاق عن الحارث أبي إسحاق السبيعي وأبو إسحاق أن عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي وهو ثقة إلا أنه يدلس واختلط ثقة اختلط بآخر عن الحارث حارث كان مركب حاويا الحارث الأعور الحارث الأعور طيب waa ضaciif marka xadiidka xaggiisana waa ku ضaciif wakadabahu الشhacbiyu camir bni shuraaxiil ashacabina waa yani kadaabnimo ayuu ku xukumay fii ra'yihi yani kadaab markuu leeya yani fii ra'yihi wuxuu ka wadaa fii ra'yi shacabi ma ahane ee isaga xaaridkan ra'yi ku jiray dartiisou kadaab u yidhi ra'yi ku jiray dartiisou kadaab u yidhiye ee axaadiidtou marka wadci ku sameeyaa iyo ma aha ra'yigaa ku jirana muqadamada muslimaa lagu sheegay oo xaarifkan baa wuxuu yidhi inii yacni qur'aanka xifdigiisa wuxuu igu qaatay uu yidhi laba sano waxyiga waxyiga xifdintiisuna waxay igu qaadatuu yidhi saddex sano muxuu ka wadaa marka waxaas qur'aankii waxaan ku xifdiyey buu yidhi xifdigiisu laba sano igu qaatay waxyigana wuxuu igu qaatay saddex sano yidhi marka wuxuu aaminsanaa wax waxyi oo yacnii aalu beytka loogu gaar yeelay oo marka iyagu markaa waxaasoo kale waxyi u yaqaano waa wixii marka shiicada baas ay rumaysnaayeen walidaalika marka ra'yigaas waaye ra'yiga uu kadaabnimada ugu xukumay beenlow waaye maxaa yeele qofka sida qur-aankii laba sanaan ku xifdiyey waxyigiina saddex ee qur-aanku waxyi soomaha isaga soo maaha marka waa beenuu sheegaya waa kadaab markuu leeyahy marka ibnu xajar taxriiruu sameeyey kadabahu shacabiyu fii ra'yihi ra'yigiisaas yacnii ku jiray uu kadaab ugu xukumay amaa xagga xadiidka soomaha dacfi baa ku jira waa daciif fi اlxadiid xaari alacwara leeha can caliyin cali buu inta badan ka wariya radia allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal l slam marka xadiidkan min naaxiyati sanad laba cilou leeyahay xaaridkanna waa ku jira oo daciifa cilada labaadna waxaa abu daawuud baaba sheegi doono oo isxaaq abi isxaaq can ilxaarif inqiaaca ku jira labadaa cil u leeyahay can caliyin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal l slam yaa caliyu caliyow laa taftax cala alimaami imaamka ha u furfurin fi salaati salaadda dhexdeeda qaala abu daawuud abu isxaaq lam yasmac min alxaari abuu isxaaq xaari ilacwar kama maqlin ilaa arbacata axaadiid ma ahane laysa haada minhaa kanna ka mid maahan buu yidhi afartaas xadiid nacam waa u taa ka taakaysnaayo marka axaadiidtii nacam afar keliyou ka maqlay afartiina kan kuma jirinqiaaca marka ibnu xajar waatuu laba u qeybi jiray nukhbaha iyo nusatu nadarka iyo inqiaac jeli ah oo iska muuqdo qof walba yani xataa dadka dalabatulcilmigaaba iska gara karaan inqiaaca jeligaa laba ninoon isku waqti ahayn waa inay kala wariyaan kaas qof daalibcilmi waa soo saari karaa xataa maxaa ile ninkan taariikhduu dhintay iyo kan taariikhduu dhashay waa kutubtaa ka heli kartaa waxaad dhihi kartaa marka war ninkan iyo ninkan maba isa soo gaarin say xadiid isaga warinaya inqidaaca jeliga isaga waa fudud yahay laakiin midka dhibka badan waa inqidaaca khafiga ah kanoo kalea hadda labadan nin haddaad taariikh ahaan isu fiirisa waa isa soo gaareen bal afar xadiid buu ka maqlayba laakiin axaadiidta qaar buu ka maqlay qaarna maba ka maqlinoo waasidaa jirto oo xadfaayo walidaalika marka kan oo kale waxaa soo saari kara imaam muطalica ama qofka inuu isagu qirto uu yidhahdo ani ninkan xadiidkaas iyo kaas iyo kaasaan ka maqlay wax kale kama maqlin saasaa lagu ogaa karaa cilmigan marka xadiidka yacni waxa laga maraayo oo a'immadan ay ka mareen wax fudud ma aha waxaan marka isagoo nadiif oo aad u nadiif badanoo laga soo shaqeeyo na soo gaari marka culammada qadiiman xadiidan kuwii hore iyo kuwa dambaba dadaal badan bay ka maraayaan halka xadiid nacam ama yacni raadintiisa iyo siyaadaadkiisa la raadiye iyo marka khayr fara badan marka walidaalika yacnii ummaddan dadka wax ugu tarista badan waxaa ka mid a dadka diintooda nadiif ah hordhigo ilaa maxaa yeelay nin kastoo hadda camal samayso lahay muxuu u baahan yahay camalkiisu horta inay inuu saxiix yahay iyo in kale see lagu ogaan karaa diin saxiixa in lagu keeno tafsiir saxiixa xadiidkii oo yani nadiif oo yani saxiixa la kala hufay markaas kadibaa ninkii shaqo qabanayo oo shaqo qaba karaan ayb walidaalika marka culummadu ma sahlana yacnii xaqa ay ku leeyihiin dadka haddii iyaga iyaga un laga bilaabo marka tuhunka de ninka waxuu samayn kara male bilaa culumo la'aan qof camal samayn karo oo fahmi karo ma jiri karan ayb laa mid jihaad ku jiro walaa mid sadaqo badan walaa mid yacnii dacwo wado kulluhum waxay u baahan yihin horta wax uu samaynayo saxiixiisa iyo faasidkiisa inuu kala barto meeshii lagu kala shaandhaylahayna halkaan baabu liltifaati fi salaati baabu bayaani xukmi liltifaati milicsi xukunka ku soo arooray caddayntiisa fi salaati salaadda dhexdeeda lagu milicsado halkan marka abu daawuud baabkan wuxuu baabaystay milicsiga baabka dambena fiirinta qofka salaadda dhexdeeda inuu meelo fiirfiiriyo ayb baabka ku sii xigaana wuxuu keenayaa rukso baabu ruksati fii daalika ayuu dhihi doonaa iltifaat la ruqseeyey milicsi la ruqseeyey buu sheegay milicsiga marka la ruqsaynaayo waa hadday daruura jirto waay daruuro markay jirto wuu bannaan yahay xadiid buu keeni doonaa daruurada marka waxay noqon kartaa qof keligiis iska tukanayo ilmo yaryarna meelaha ay ku dheeldheelayaano ou dhalayoo cunug yaroo meesha islaan marka cunugeedii meesha dhigato salaad ku tukanayso dad iyo wax lamidana meesha uu ka agdhow yahay hadday milicsata dhib ma leh milicsiguna marka waxaa weeyaan isha gadaalkeeda wax laga fiiriyo qofka isagoon iswareejinin ayuu isha iyo gaararkeeda wax ku fiirfiirinaya waa bannaan tahay marka hadday daruuro keento daruurada marka waxaa ka mida taasoo kale waxaa ka mida qof indhoolaa maalan ama cadow meel laga qof indhooloo la badbaadinayoo kale waxaa ka mid noqon karo cadow oo kale meel laga filaayoo kale dagaal baa lagu jiraa maalan cadow baa meel laga filaa milicsi waa iska bannaan yahay mararkaas laakiin bilaa xaaja ma bannaana waa baabkan midda uu ku dhigaya qaala xadaana axmed bnu saalix qaala ahbarana bnu wahbin qaala ahbaranii yuunus can ibni shihaab macruufa sanadkan o dhan qaala samictu abalaxwas ayb abulaxwas mowlaa bani leyt wahuwa maqbuulun ayb samictu abalaxwas yuxadiunaa fii abulaxwaskan marka salaam bnu sulaym ma aha qaala samictu abalaxwas yuxadiunaa isagoo noo sheegay fii majlisi saciid bni اlmusayab qaala wuxuu yidhi qaala abu dar qaala rasuulu اllahi sal ly slam laa yazaalu اllahu caza wajal alla ka zuuli maayo muqbilan muqbilan inuu qaabilayo ku qaabilaayo uu yahay cala alcabdi addoonka waalxaal huwa addoonka oo fii salaatihi intuu ku jira salaadiisa waalxaal huwa addoonku fii salaatihi uu ku jiro maa lam yaltafid intaanu milicsanin meelaha gaaraha aanu fiirfiirinin faida iltafata hadduu milicsado insarafa canhu ilaahay waa ka gadoomaa marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu addoonka soo qaabilaayo yacnii uu danaynaayo ka zuuli maayo danaynayo macnaha waxay tahay inuu cinaayo siinayo yacnii markaa alla addoonku markuu qaabilayo marka waxaa weeyaan waa u naxariisanayaayo naxariistiisii iyo yacnii baryaha uu ka aqbaloo laga ajiibo iyo waxaasoo dhan buu haystaa markuu addoonkii marka intuu addoonku alla qaabilayo laakiin markuu milicsi sameeyo xaggii xagga isha u walacwalac siiyo ilaahay waa ka jeestaa isaguna insarafa canhu alla waa ka gadooma waa ka taga xadiidkan marka ibnu khusayma waa saxiix yeelo saxiixiisa ku soo saaray ayb bacd ala'imana xadiidku way daciifiyeen sheekh ilalbani inuu daciifinayaan u malayna ma xasaniye ya nusakhii hore daciifaa ku ooli jiray ma sheega ma ishaara muxuu leeyahay hy xasanahu akhiira uu yidhi mucaliqa lidaa dakarahu fii saxiixi sunan abi daawuud iyo silsila saxiixa iyo saxiix tarqiibka iyo nusakii hore oo صaxiix sunan abi daawuudkii hore isagu daciifuu ku dhigi marka hay saas nusakii hore marka daciifkaasuu ku dhigay waxaana keenaysa abulaxwas kan abulaxwas marka waa dhici kartaa marka in jahaala lagu xukumo waana shahaado ka horna waa sheegnay ibnu xajar badanaa dadka uu maqbuul uu yidhaahdo dad jahaalo markaa un si ugu xukuman inay yihiin mararka qaar ayb calaa kulli ninkan marka maqbuul waayo doo mutaabaco helo mutaabacada waa anface tanfac walidaalika marka waxaa dhici karto mar dambe inuu sheekhu mutaabaca wax u helay binaan calaa daalikana u saxiix yeelay xadiidka ibnu khusaymana ibnu khusayma ayaa saxiix yeelay oo fii saxiixihi ayuu ku saxiix yeelay marka waa saxiix qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa abulaxwas ayb qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa abuaxwas abulaxwas salaam ibnu sulaym waa kii hadda ma aha isku dabaqaba ma aha can ilashcaث yacni bna sulaym can abiihi can masruuqin can caaئiشhaةa qaalat sa'altu rasuul اllahi sal اه ly slam aan su'aalay can iltifaati الrajuli ninka milicsigiisa fi salaati dhexdeeda uu ku milicsado faqaala wuxuu yidhi inamaa huwa wax kale maahan isagu ikhtilaasun weeyaan dafid yakhtalisuhu shaydaanu shaydaanku uu dafayo min salaati اlcabdi addoonka salaaddiisa uu wax ka dafaayo waa dafid shaydaanku uu dafaayo addoonka salaaddiisa marka waa in la reebayoo marka xukunkiisa inuu manhi uu yahay baa xadiidka uu caddaynaya ayb halkan marka wuxuu soo dhex geliyey baabu sujuudi cala alanfi xadiid hore aan u soo marnay baab aan hore u soo marnay iyo xadiidkiisa ayuu halkan soo celiyey nacam abu caliy oo ka mida ruwaadda abu daawuudka ayb wuxuu leeyahay isagu xadiidkan abu daawuud markii ugu da markii afaraad ee kitaabka loo lagu dul akhrinayey xadiidkan ma akhrinin oo waa ka yacnii laguma dul waa ka reebay sida muuqanaysa marka nusakii horena waa nusakhi qaarna waa ku yaallaa laakiin markii afaraad ee abu daawuud sunanka uu akhrinayey ma aanu akhrinin xadiidkan baabkan iyo xadiidkan horena inaad waa u soo marnayba xadiidka ayb baabu sujuudi cala alanfi qaala xadaanaa mu'amal bnu اlfadl qaala akhbaranaa ciisa can macmari can yaxya bni abi kaiir can abi salamata can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sal ly slam ru'iya waxaa la arkay calaa jabhatihi wejigiisa foolkiisa wa calaa arnabatihi sankiisa daraftiisa aharu diinin baa lagu arkay aharu diinin dhoobo raadkeedaa lagu arkay min salaatin salaad darteed ama binnaasi dadka uu tujiyey salaad uu dadka tujiyey daraaddeed ayaa lagu arkay sankiisa daraftiisa lagu arkay dheeqa iyo yacni markaa ciid dhoobo lagu arkay qaala abu caliy abu cali marka waa allu'lu'i waay abu caliy moxamed ibnu axmed ibni cumar allu'lu'i waa riwaayada ugu yacnii riwaayadii ugu dembeysay yacni abu daawuudka lagu lagaga qaatay raawigii ugu dembeeyey riwaayadiisa yaa yaa yaa abu caliy allu'lu'i la yihahdo qaala abu caliy abu cali allu'lu'i oo talaamiid abi daawuud ka mida wuxuu yidhi hada alxadiidu xadiidkan lam yaqra'hu abu daawuud abu daawuud ma uusan akhrinin fi alcardati araabicati bandhiggii afaraad markii afaraad oo kitaabka uu akhrinayo ee laga qaadanayo kitaabkiisan ma aanu akhrinin buu yidhi xadiidkan baabu nadari fi salaati baabu nadari eegmadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi salaati salaadda dhexdeeda qofka inuu wax fiirfiiriyo annadaru waliltifaatu farqiga u dhaxeeya waxaa weeyaan iltifaatka waxaa weeyaan annadaru bimu'akharati alcayn isha gadaasheedaas qofku inuu wax ku fiiriyo tuu isha madowgan xagga geeyo dambe oo marka dhinacyada wax ka fiiriyay isagoon jeesanin nadarkuna waa ka caamsan yahay annadaru acamu min aliltifaat iltifaatka annaga soomaalida laftirkeeda waxay u taqaanaa milicsi soo ma garanin annadar marka la yidhahdo waa fiirin fiirin iyo marka milicsi waa kala caamsan yihiin soo maa xataa annaga luqadeenna waa ku kala caamsan yihiin maxaa yaele qofkan waxaan waa fiiriyey marka la yidhaahdo waa milicsadayna waa noqon kartaa waa jeestay saas wax u fiiriyena waa noqon kartaa laakiin iltifaatku jeesasho isagu ma laha keliya waxaa weeyaan qofka ishiisa unbau dhaqdhaqaajina jirhkiisa inta kale ma dhaqdhaqaajina hadda halkan marka nadar iyo waxbuu yacni marka tarjamadan iyo midii hore isma lahanoo farqiba u dhaxayo hadda qofku waa jeesanayaa sidiisaba hadduu inta jeesto yacnii fiirin ay la socoto madaxii ou qalloociyo oo kale nadar waayo marka middaas hadda u muraadaya maxaa yaele wuxuu sheegayaa dadka markay tukanayaan kor fiiriisa qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa abu mucaawiya wahuwa maxamed bnu khaasim abu mucaawiyata dariir xaaw akhbaranaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa jariir wahada xadiiثuhu wahuwa atamu isagaana dhammaystirnaan badane ayb marka xadiidka jariir iyo abu mucaawiya yaa isla eg isla warinayo wuxuu keenay marka midii jariir waxaan ujeedaa yani musadad iyo cuثmaan bnu abi shayba marka labada ayuu tilmaamay wاllafdu licuثmaan bni abi shayba xadiidka hadda uu keenayo wa hada kanina xadiiثuhu xadiiثu cuثmaan weeyaane wahuwa tamu isagana dhammaystirnaan badan can اlacmash acmashuu ka warinaya ayy ka warinaya acmash marka laga warinaayo ahbatu man rawaa can اlacmash abu mucaawiyata dariir waa isaguna asxaabu اlacmash hadday iskhilaafaan waxaa la hormarinaa abu mucaawiya la hormarinaa xusuusnaaw can اlacmash can اlmusayab bni raafic can tamiimi bni طarafa aلطaa'iy can jaabir bni samura qaala cuثmaan cuثmaan waxau yihi wbnu abi shayba waaye qaala wuxuu yihi dakla rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalama almasjida buu soo galay fara'aa fiihi naasan dad buu ku dhex arkay yusalluuna tukanayaan raaficii aydiihim gacmahooda iyagoo kor ugu qaadaya ila samaa'i naxwo samaa'i samada xaggeeda iyagoo gacmaha ugu koryeelaya uma itafaqaa way iswaafaqeen faqaala wuxuu yidhi layantahiyanna rijaalun rag way ka harayaan oo waa ka harayaan yushkhisuuna inay kor u qaadayaan absaarahum indhahooda dad inay indhaha kor u qaadayaan way ka harayaan ila samaa'i samada xaggeeda ay kor ugu qaadayaan qaala musadadun fi salaati buu yidhi salaadda dhexdeeda ow amase laa tarjicu ilayhim u soo noqon mayso absaaruhum aragyadooda ama araggiibaa ilaahay ka qaadayaa u soo noqon maayo xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna tilmaamayaa nadarka ama fiirin salaadda dhexdeeda qofka inuu kor iyo meelaha uu fiiriyo inaynan bannaanayn oo arrintaa nahyi uu ku soo arooray ayb kor fiirinta iyado salaadda hadda ma ku jebayso laakiin dembigan buu ku jiraa qofka ayb dhinacyada hadduu fiiriyo oo xabadkiisa oo qiblada ka wareejiyana iyadad waxaa weeyaan inxiraaf can ilqibla uu samaynaya qofku salaaddii baaba buraysaba qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxya can saciid bni abi caruuba can qataada ana anas bna malikin xadaahum qaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay yarfacuuna absaarahum maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay sidaanaa marka nebigu u badnayd haalib u ahayd marmar inuu dadka magacaabo waa dhici jirtay laakiin aqlabku saanu ah xaalkiisu nooc marka tasaturana waa ku jiraa qofka in la qariyo loo ceeb qariyo munkarkiina in la radiyana waa labadaba waa laysku oofsanayaa markaas ninkii dhibaatada marka qabayna waa isgaranayaa waa iska daynaya laakiin haddii dadka dhexdooda lagu yidhaahdo waryaa adiga hebel waxaasaad samaysaa waxaa dhici karta isaguna inuu isdifaaco maslaxadii marka la waaye bacdi naas saasay samay karaan way dhici kartaa bacdi naas inay u roon tahay in qaabkaas wax loogu sheego dad inay u roon tahay waa suuragal oo hadda waalidkoo kale ilmihiisoo kale iyo macallinkoo kale yacnii qofka yacnii waa dhici kartaa dadka qaarkood inaanay waxba u qaadaninoo marka ay canaan un u qaataan oy markaa madax kor u qaadaanba laakiin sida aqlabkaa nebigu saanu ku dadaalijay maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum inay aragyadooda kor u qaadayaan fii salaatihim fashtada qowluhu nebiga hadalkiisii baa darnaaday fii daalika arrinkaa ku saabsan faqaala wuxuu yidhi layuntahayanna waa laga harayaa oo laga haraya can daalika kaagaas aw amase latukhdafanna waa la dafayaa oo la dafayaa absaaruhum aragyadoodaa laga dafayaa ama araggoodaa laga dafayaa xadiidkan marka bukhaari baa wariyey isagoo kale qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can curwata can caaئiشha qaalat waxay tihi sallaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali waslm nebigaa tukaday fii khamiisatin go' ayuu ku tukaday maro lahaa aclaamun diilima leh go' marka diilima diilima leh faqaala wuxuu yidhi nebigu shaqalatnii aclaamu haadihi riwaayad baa marka waxay tilmaamayad abu daawud isaga ma keenine fanadara ilaa aclaamiha baa riwaayo dhehe fanadara nebigu wuxuu eegay ilaa aclaamiha isagoo salaaddii ku jiro ayuu maradii riigmaheeda iyo diilmaheedu fiiriyey markaasuu yidhi shaqalatnii way imashquulisay aclaamu haadihi middaan calaamadaheeda iyo diilmaheeda ay mashquuliyeen waxaa laga qaadanaya marka shayga adiga aragtidaada soo jiidayaba haddii lagaa celiyey inaad salaadda ku gasho de inaad meelaha fiirfiirsa ma bannaano meesha laga qaadana halkaas idhabuu taga bihaa iyada la taga maradan qaada ilaa abijahmin abijahm u geeya wa'tuunii iigala kaalayo ii keena biambijaaniyatihi ambijaaniyadiisa iiga soo qaada ambijaaniyada marka waa maro adag oo aan hal midab leh oo iyadoo aan diilimo iyo riigmo iyo aan lahayn taas iiga keena sidaanna wuxuu u leeyahay maradan ninkaasaa u soo hadiyeeyey nebiga marka haddii uu yidhaahdo war maradaadii salaada iga mashquulisa iga qabso ninkii qalbigiisay saamaynaysaa nacam markaa nebigu si aanu yacnii wixii toosnayna si uu u sameeyo ninkan khaadirkiisana uu u ilaaliyo maradiiaan u celiya mid kale iiga soo qaadu yidhi si isagana aanu isu dhihin war nebiga adiga waxaabuu diidan yahay si uuna isu dhihin marka dadka muslimiinta in khawaadirtooda la ilaaliyo aaday nebiga ugu badnayd sala allahu calayh waali wasalam ee hadday iska tahay macnaa maxaa iga galayoo kale waxaas ma fiicna wuxuu qaadanayo ha qaato sidoo u qaadanayo ha u qaato sow noqonayo ha noqdo maxaa iga gala aniga ma sax ma ahan taas nacam dariiq dacwana ma ah loo maro nacam ayb bacdi naas waxaa dhici karta inay yidhaahdaan dad maba rabnaba annaga dad maxay tirayan dad tiro badnaanta waaba la eedeeyey wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimu'miniina ilaahay yidhi walaakina akara annaasi laa yaclamuun war xaqiiqada dadka badankooda hadday xun yihiin ayaga adigama waxaa lagu yidhi dad badan diinta ha u sheegin maa lagu dhaha adiga ayb waa faham isdhex galayo adiga maanta haddaad heli kartid dadka oo dhan inay ku inay hanuunaan waa wax fiican waa waxuu nebigu jeclaayey wa calayh isalaatu wassalaam qadarkii ilaahay laakiin wuxuu ku dureersaday dadka badankiisa inay qalloocdaan adiga marka waxaa lagaa rabaa dadka inta aad heli kartid ood khayr u sheegi kartid inaad u sheegto hadday badan yihiin kullabaa ay bataanoo soo ziyaadaanna khayr unbaa ziyaadaya ayb laakiin ma ahan dariiqo yacnii hadday shayga la diidaayo waxay tahay kadrada iyo badnaanta inaad ku raadisid qaab aan sharci ahayn qaab aan sharci ahayn inaad ku raadisid ma bannaano laakiin adoo sharcigiina ku taagan haddaad dadkii ilaaliso khawaadirtoodii oo diinka ku soo jiidid adigiina aadan yacnii sunnadiina dembi ka gelin wax fiican waa wax nebigu ku dadaali jiray waa calayhi isalaatu wassalaam قال xدثنا cبayd اللh بن معاaذ qال أخبرnا أbي qال أخبرnا cبدالرحمن yعني بن أbي الزiناad qال سمعت هiشhاmا يxadiث عن أbيه عن cائشhaةa بhذا الخبر qاaل wuxuu yidhi وأkhذa wuxuu qaaday kurdiyan ay ثwبا maro kurdiyan loo nisbeeyey meeshaas kaana لأbي جahmin أbu جahm u sugnaaday faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul الlah rasuulka ilaahy alkhamiisaةu kaanat khayرا alkhamiisatu go-i calaamadaha lahaa kaanad waxay ahayd hiya iyadu khayran mid ka fiican min alkurdiyi go-aan kurdiga iyadaa ka saas baa lagu yidhi ibn abi zinaadkan marka waa cabdiraxmaan ibn abi zinaad wahuwa saduuqun tagayara xifduhu lama qadima baqhdaad wa kaana faqiihan ayb maradaasaa marka yani uu soo qaadayoo nebiga loo keenay kurdigan baabu ruksati fii dalika baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteediiba u baab yahay fii daalika arrinkan la rugseeyey ruksada la rukseeyey fii daalika xaggee u noqonee marka haddii la yidhaha marka fii daalika nadarkaa loo celinayo ila damiir aqrabu madkuurinaa loo celiyaaye baabu ruksati ruksadii caddaynteediiba u baab yahay fii daalika ay fii daalika nadar fiirintaas in la rukseeyo saasay noqon lahayd iltifaatka ka horeeya in loo celiyana waa waa fiican tahay weliba in iltifaatka loo celiyaa xoog badan maxaa yeelay xadiidka uu keenaayo iltifaatka uu sariix ku yahay marka fii daalika ay fii daalika aliltifaat iltifaatkii lasoo reebay in la ruksaynayo mararka qaar ruksana sideeda waxaa la yidhahdaa de wax awalba nahyi uu ku dhacay oo xaalaadka qaar la rukseeyo la banneeyo nahyigii ogow weli waa jiraaye lama nasakhin nahyigii iltifaatka la reebay lama nasakhin laakiin marmar iyo xaalado gaara ayaa dadka gobol loo rugseeyey saas u waayo ruksada qaala haddaba marka ayb ruqsada laftirkeeda qaybo badan marka le ruqso waajiba iyo ruqso yacni manduuba ruqso iska mubaaxa intaba way jiraan ruqsoo dhan hal xugun ma laha ruqso waajibaa jirto haddaad adiga dhiman rabto baktina oo agtaada yaallo wax kalena aynan oolin waajibay noqonee ruqsadaas inaad qaadato haddaad dhimato waa ku dembaabayna yani lafta in la xifdiyaa waa waajib ayb ruqso iska sunna'a way jirtaa oo waxaa ka mid a ruqsada sunnadaa qofku maalan inuu ramadaankii oo kale iyo safara isku soo aaday hadduu rabo waa soomi karaa hadduu rabana ruqsa waa haystaa waa ka tegi karaa hadduu iskaga tago oo uu markaa afuro ruqsada uu qaatay waa sunno waajib hadda ilaa wa ilaa ha afuro ma la dhihin ma garan axaadiistu saasay tilmaamaysaa mid iska mubaaxana way jirtaayo midaan hadda uu ka sheegi doonaa ka mida marka in allaha tacaala yuxibu an tu'taa rukhasuhu kamaa yuxibu an tu'taa casaa'imuhu xadiidka dhahayo ruqsada darajadeeday ku xihan tahay hal calaa namadin waaxid ama hal un xugun keliya ma aha ruqsadana sideeda ninka u dhaafo liajli yacni nicid ou nacayo darteed kaas isaga uu ku dembaabayaan qaala xadaana rabiic bnu naafic qaala akhbaranaa mucaawiya yacni bna sallaam halkaa aniga wuxuu ii dhigay yacni bna sallaam ibni zayd uu dhiga ibni ma ahan canna meeshaas qaala akhbaranaa mucaawiyatu yacni bna sallaam mucaawiyatu bnu sallaam ibna abi salaam can zaydin zaydkan marka waa zayd bnu salaam ibni abizayd bnu sallaam ibni abi salaam mucaawiyahan iyo zaydkan waa isla dhasheen laba walaalo xadiid kale warinaysa can zaydin ay zayd bnu salaam ibni abi salaam annahu samica wahuwa iqatu akhraja lahu اlbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wmuslim wاlarbaca annahu samica abaa salaam aabbahooday ka warinayaan yacnii aabbihiisu ka warinaya waa walaal ka warinaya walaalkiis walaalkuna aabbihiisu ka warinaya waxaan u jeedaa hay maya awowgay ay ka warinaya yacni mucaawiyatu bnu salaam can zaydin waa zayd ibnu salaam ibni abi salaam abu salaam marka waa awowgii awowgii ay ka warina zayd baa wuxuu ka warinaa awowgiis aabbihiis maa awowgiisu ka warina ana abaa salaam waa zayd ibnu salaam ibnu abi salaam aabbaha salaam baa la yidhaha awowga abu salaama can abi salaam ana abaa salaam qaala xadaanii saluuliy abu salaamkan marka waa jadduhu magaciisa waxaa la yidhaha mamduur mamduur alxabashi alswad iqaة yursil akhraja lahu اlbukhaariyu fi اladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca qaala xadaanii saluuliyu asaluuli hada huwa abu kabshata abu kabshata الshaami iqaة akhraja lahu اlbukhaariyu wabu daawuud wاtirmidi wالnasa'i can sahl bni اlxandaliya sahl ibnu اlxandaliya waa saxaabi saxaabiyu ansaariyu awsiyun xandaliyana waa hooyadiis ama hooyooyinkiis mid ka mida ayayaalkiis mid ka mida ayb aabbihiis marka magaciisa lama sheego lama hayo akhraja lahu اlbukhaariyu fi اladab adabulmufradka wa abu daawud wالnasaa-i qaala wuxuu yidhi saxaabigaa huwiba bisalaati salaaddii baa la aqimay yacni salaata subxi ayb oo la galay markaa fajacala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu gudagalay wa huwa yaltafitu ila الshicbi fajacala rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu gudagalay yusallii yacni inuu tukanayo wa huwa yaltafitu isagoo milicsanayo ila ashicbi buurta meeshay ka kale furan tahay yacnii buurta xaggeeda isagoo fiirinaayo ayuu salaaddii galay wahuwa yaltafitu isagoo milicsanayo ila ashicbi meesha buurta ah xaggeeda isagoo milicsanayo yacnii waxay ahayd nin ciida waxuu diray nin dagaalyahanuu diray saham buu diray nebiga goob dagaalna waa la joogay salaaddiibuu galay waa milicsanaya marka dhanka buurtou nebiga marka uu milicsanayo fiirinaya oo ninkii meesha uu ku dhaqaaqay ayuu milicsanaya kitaabuuljihaadna wuu ku keeni doonaa iyadoo intan ka dheer xadiidkaqaala abu daawuud wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa arsala nebigu inuu diray faarisan nin dagaalyahana buu diray kaana marka wuxuu ahaa marhad marhad alkhanawi marhad ibn abi marhad alkhanawi ayuu diray wa kaana arsala faarisan buu diray ilaa shicbi buu u diray meesha min alleyli habeenkii yaxrusu si uu u ilaaliyo ciidanka nin ilaalo abuu diray marka halkaabuu u diray marka meeshii markuu ku dhaqaaqay nebigiina marka waa milicsanaya ninkii waa sii socdaa buurtii wuu ku sii socday nebigiina waa milicsanaya marka milicsigu haddii ay daruuro ay keenayso sidaas oo kale ah oo dagaal lagu jiro ama ciidan oo kale xaalkiis lagu jiro dhib ma laha ayb waa daruurada alruqsatu fii daalika taas saas oo kale wey waxaa lamida iyadana midda yadaaya aan mihaalinayno qof ilmaa qof yacni ilmo yaryaroo meel joogo dabna uu ku agdhow yahay o kale mar walba inuu qofkii milicsado oo ilmihiisha ku hayo si uu dabkaa uga qabto hadduu dabku uu ku dhici tegoo kale iyo waa ruqsada unbay soo wadagelayaan xadiidkan marka waa xadiid saxiixa wabilahi towfiiq wsal اllah w slm calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi